wahaya haddaba qaacidada waxyaabo dhowraa markaa laga soo reebayaa qaacidadan iyada ah sida soomkii iyo weysadii iyagaa shaygaa uu yahay unbuu niyoonaya waxba inuu farad yahay lama shardiya buu leeyahay wa fi lwuduu'i wajun annahaa tushtaradu liannahu qad yakuunu tajdiidan aw laa yakuunu fardan wa huwa qawiyun wa fi salaati duuna sawmi wajhun aydan markaa masaa'ilkii waxa uu ku soo ururiyey alxaju waalcumratu waazaka waalwuduu waasawm waljamaaca inahaasu markaa waxaa kaloo lagu daray wasaabicu wahuwa alkhudba markaa labadan buu matniga isagu kaga soo reebo qofkii dee inuu soomkii niyo inuu soomkii ramadaan niyoodo uun bay noqonaysa soomkii nadarka ahaa inuu niyoodo laakiin waxba qeyd maaha faradnimadiisi ilaan isagaaba faradnimo markaa ku caday weysadiina waa la mid marka amhilada qaacidada ay keenayaan dee kolley qawaacid waxunay u gelayaanuun abwaabtii farciga ahayd ee fiqiga tafriicaadkii fiqiga ahaa ayay amhilo uga dhigayaan sidaa awgeed bay yar qallafsanaanaysa amaba laga yaabaa inaad daliilkeeda markaa hore waragto waxa uhi wactubira waxa la ictibaariyey la tixgeliyey dheh alikhlaas fi lmanwiy shaygii la niyoonayey shuruudihii niyada intee soo haynee wii hore waad soo martee waxaa kaloo ka mid a inuu ikhlaas la yimaado falaa tasixu bitashriik wax kaloo niyadii lala wadaajiyo kuma ansaxayso fii maa nuqila sida lasoo raray marka aynu eegno qofkii markuu camal niyoonayo waa inuu ilaahay u khaalis yeelaa shuruudaha niyada ayay ku jirtaa inuu garanayo waxaan ilaa afar baynu dee ka dhignaan filaya markaynu qaacidada soo ijmaalinayo maalintii hore inuu qofkani waxa uu niyoonayo og yahay waxa uu yahay inuu islaam yahay inuu mumayis yahay iyo ka afraad oo ah ikhlaas inuu ilaahay u saafi yeelo sidaa awgeed baa dabeetana uu sheekhu qeydkan xidhay qaala bacdu lmuta'akhiriina alikhlaasu amrun zaa'idun cala niya laa yaxsulu biduuniha ikhlaaskii lama helo niyo la-aanteed ee niyadii waxa ikhlaaskii wuxuu ku xidhan yahay niyadii waqad taxsulu biduuni niyadii waa la waa la heli karaa iyadii oo maca ikhlaas biduuni ikhlaas way dhici kartaa iyadii oo dee mushawah oo wax kale ku jiraan waa la heli karaa niyadii laakiin ikhlaaskii biduuni niya lama heli karo wanadaru اlfuqahaa'i qaasirun calaa niyati wa axkaamuhum inamaa tajri calayha wa ama alikhlaas faamruhu ila اllahi tacaala wa min hama saxaxuu cadama wujuubi alidaafati ila اllahi tacaala fi jamiici cibaadaat oo inuu waxba dee lilaahi waxba niyoodo maahe waa inuu cibaadada mutlaqaa ka dhigaa dabeeta halkaasaa waxau ihi uma litashriiki fi niyati nadaa'iru daabituhaa aqsaam ilaa ashbaah oo nadaa'ir bay masaa'ilku ka hadlay ahaayeene tashriigga niyada waxyaabo isku egeg baa kasoo aro ku soo arooraya buu daabitkeeduna siyaabahan soo socda wey ka u horeeyaa waxa weeye cibaadadan markuu qofkani niyoonayey waxa uu la niyoonay maa laysa bicibaada wax cibaado ah iyo waxaan cibaado ahayn ayuu qofkii wada niyooday tusaalaheediina dee markaa taasi way burinaysaa wey horta dheh inay buriso waa laga yaabaa balodda iyadana sii kala qaado wax cibaado ah iyo waxaan cibaado ahayn ayaa laga yaabaa inuu qofkani wada niyoodo oo niyada uu ku qabto markaa inay burisona waa laga yaabaa inaanay burinna waa laga yaabaa wa suuratu daalika marka ay burinayso maa idaa dabaxa aladxiyata lilaahi tacaala waligayri faindimaamu gayrihi yuujibu xurmata dabiixa markanuu niyooday adxiyadan ilaahay iyo cid kale uu u wada niyooday markuu gowracayay dee ciddaa kale meeshii soo gashay niyadii way burinaysaa adxiyadiina xaaraan bay noqonaysaa dabxigii oo dhan waa sidaa waxaa taa u dhowaan karta buu ku yidhi salaadii buu niyooday maraat wanawaa bikulli takbiira iftitaaxa asalaa wuu waswaasay oo wuxuu badiyey allahu akbarti oo mid walba wuxuu u niyooday taa hore shaydaankaa dadka qaar u dhex fadhiista qaarna waxaan jirinba ayuu dhex fadhiisanaya laga yaaba in markaa aanu sugnaynba allahu akbar m ayuu odhanayaa maad wada maqlayn ama qalbigaaga saani umay soo wada marin ama akbar baad tidhi ama si xun baad u tidhi ama ra'da maad gaadhin meelunbu si dabeete wuu ku celceliyaa uun markaa wixii ashfaacana salaadu kaga baxayaa wixii awtaarana wuu ku gelaya لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى مركو تاهر الله أكبر إلى هذا يحرنته طلبا الله أكبر إلى هذا تيهرو أي مستحضي تكلا وترجع الله أكبر إلى هذا نوكلي إساس بوضعه واي هاي مركا وحا تاسي waxay iyada ku dheedu ku dhowdahay wuxuu wada niyooday shay cibaada ah iyo shay kale oo taa budlaan salaada ee markaa way ku dhawaanaysaa taa hore ee cibaadadii burinaysa isla iyadii un markaa tii socoto waqad laa yubtiluhaa buuri markanuu niyoonayo ee niyadii wax kale uu raaciyo inaanu waxaa kale burinin baa laga yaaba suwar buu ka soo qaatay mael weysadii iyo iyo qusligii ayaa wuxuu raaciyey tabarru walaal baa heeda inuu isna qaboojiyo inuu weysaysto ama inuu maydho isna qaboojiyo waaya taasoo kale u sheegay fa fii weji fa fii wejin laa yasixu litashriik wala saxu sixa wa minhaa maa low nawa sawma aw ilxamiyata aw itadaawi fa fiihi alkhilaafu almadkuur maanta iska soom buur kollayna cuna yaraan waad iskaga baahnayd ama xanuunkaagan laftiisaa u baahnaa soome tadaawina ka day ama wuxuu uga qastay xamiya macnaha inuu kollay ka hortagii xanuunkiisa labadaasi isuda raaciyey markaa iyadana khilaafka hore way asaxaysaa iyo ma asaxayso labada way jiraan waxaa kaloo iyadina ka mid ah maa low nawa salaata wa dafca qariimihi saxat salaatuhu lianna ishtigaalahu cani alqariimi laa yaftaqiru ilaa qasdin ninkani markuu arkay kii lacagta kulahaa unbu salaad galay fuqahadaad odhanaysaa malaa xeeladdaa laga bartay salaad unbuu galay bu markaa waxa uu uga niyooday dee inuu salaadanna tukado mudlaqa ah ama tii qadaha ahaydba kanina dee nin salaad tukanaya la murmi maaye markuu dheereeyu baqara akhriya uu iska tegi waayay taa qudhigeeda iyadana khilaafkaa inaanay burinna waa laga yaaba waxaa kaloo wa minhaa maa low nawa dawaafa wa mulaasamata hariimin aw isacya khalfa ama ninkii uu xajka ku arkay dabeedna dawaafna wuu niyoonaya wuu ordayaa hariimkiina wuu daba socdaa waaya waxaa haddaba se laakiin halkaa tanbiih mimaa saxaxuuhu min asixati fi hadi suura fi hadi suwar huwa binisbati ila alijzaa waa gudisuun camalkani ma ansaxay mise wuu buruun baa laysku hayaa laakiin min xayu hawaab sawaabkii qofkii wuu ka lumaya ilaa wuxuu isku dhex daray niyadii iyo wax kale markaa sawaabkii wuu ka lumaya ee way dee faradkii umaa laga yaaba inuu ka dhaco laakiin alghazaali waxa uu sheegayaa ictibaaru lbaacithi cala alcamal qofkan horta waxa camalka ku kalifaa la eegaya maalan markii uu xajka tegaya haddii uu niyoodo inuu xajkii soo guto oo asalkiisii hore ka ahaa dabeetana intaa kadib ganacsi uu keeno haddii uu salaadii marka hore niyoodo dabeetana dafca alqariin marka dambe uu sii niyoodo shayga baacidka ee marka hore kiciyey hadduu cibaadadan yahay waxba ma noqonayso sidaasaana saxiixa laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadlan min rabbikum baa ilahay markii asxaabtu ay ka yar maageen inay xajna soo gutaan soona shaqaystaan ayaa loo fasaxay halkaa hore waxay soo ahayd qofkii wuxuu niyooday cibaado iyo waxaan cibaado ahayn markaa waxa aan cibaado ahayn labaynuu kala qaadnay inuu ka buriyo waa laga yaabaa sida dee dabxigaasu ilaahay iyo cid kale ula niyooday inaanu ka burininna waa laga yaabaa sida kuwanaynu soo tirinee hawaabka nuqsaaminay qayb bay ahayd taas qaybta labaadna waxa weeye aayadda waa halka ku xigtee alqismu athaani an yanwiya maca alcibaadati almafruudati cibaadatan ukhraa manduuba cibaado farada iyo cibaado sunno ah ayuu wada niyooday haddaba oo dee niyadii muu ka dhigin mid khaalis ah oo cibaadadan u gooniya ee mid tashriig ku jiro oo wax kale cibaado kale ay la wadaagtay buu ka dhigay oo wixii maanta mushaarakada uu ku sameeya cibaado kale ah markaas suuradan faradkii iyo sunnaha wada niyooday suwar afaruu soo geliyey kolkaa waxaa ka mid a markaa suwartaa maa laa yaqtadi lbudlaana wayaxsulaani macan mas'alo cibaadadii faradka ahayd iyo tii sunnaha ahayd labadiiba ay u wada xasilayaan qofkii iyo mid markaa uu faradkii un xasilayo iyo mid sunnihii un xasilayo iyo mid labadoodiiba ay burayaan waa taas wey fa min alawali waxaa ka mida buu yidhi axrama bisalaa ونوى بها الفرض والتحية صحت وحصلتا معا وحصلا معا مثل مساجد كو سو غلاي waxaanu doonayay taa inuu tukado salaadii faradka ahayd markaa faradkii unbuu ku bilaabay cibaadadaas sidaa keligeed kumuu daynine sunno kaleu la niyooday oo dee markaa niyadii faradkaasu khaalisuma ahe mushaaraka ayaa jiro wax kalu la wadaajiyey oo dee cibaadadaa sunnada ah dee nebiguna waa kii tilmaamay calayhi salaatu wasalaam midkiin markuu masjid yimaado ha tukado dee kol haddii salaadii la helay taxiyadiina way xasishay markaa faradkii iyo sunnihii labadiiba waa wada xasileen بيتك سواس على لح صدر مركا دافته وحول تانا نوى صلاته الفرض وتعليم الناس جاز للحديث مثلا وحول نك لله هي دلك سوق تكدا ددكنا اكو اكتين جهاش اهي واركانتها اكتين هي صلاه سيد تكنيسو صلاتينا تكويسك بنانت سيدي دي النبي قبا سمينيه منبر كلا وصيفو لي كلا وكسو دغي سيغو ددك تسينيا هبكا او تكنيو تا هاتين دوركا تصاله ku dhaafno tusaalaha labaad waxa uu ahaa maxay markaa dib ugu noqoto suwartaa hore wuxuu ahaa shay faradku unuu xasilayo keliya nawaa bixajati lfard bixajihi alfarda watatawuca waqaca fardan xajkii buu yihi maanta waxaan soo gudanayaa xajkii waajibkaa xajatulislaam ay igu horraysay mid sunnaana waa niyoodo isna kanuun hoos gelaya xajkani midunb meeshan midunbay saalix u tahay midkiina kaa faradkaabuu dhacaya waaya صلى الفائتة في ليالي رمضان ونوى معها التراويح صلاة دي فرض كاهيد بولي هاي ابشي رمضان يقتكتي وحنو نيونيا فرض نمدين وانا مثل ده قطيه دي بان نيونيا تراويح دينا وراعنيا وانو نيونيا تلا تراويح دينا فرض كاسو ما قضيه سدعيا ومن الثالث وحا كمدا يساقنا قيبت الصدحات دي بقولنا قوحا وها ما يحصل النفل فقط فرفكي أماشا كبحيا سنيه بحث لي نيذا ومشاركة كسمي فلا أخرج خمسة الدراهم أيو بحيي وحانون يودي سكدي يصدقه صدقه بحث الشيء ده سكدي ولا قول لي عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر فأتى بالتعوذ والدعاء الافتتاح قاسدا به السنة والبدلية لم يحسب عن الفرض رابعا هدي أذيكته ورابعنا وحوها labadoodiiba inay wada burayaan faradkii markuu niyooday buu ayuu shay kale sidii ku sameeyay cibaado sunnaabu iyadana raaciyay labadiiba way burayaan كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها التحريم والهوية إلى الركوع صلاة ما كنت ما يسبوا لي يسلوا كما رأيتمني أصلي بأليلي أما سيدا مشروع عيدو حي لما تكبيرات الله أكبر بولا مركز تيون بكار سيفور istifoorkii iyo takbiiratulixraamkiibuu ka wada dhigay xabaddaa keliya halkaa waxa aynu ku dhaafnay qaybtii labaadee ahayd cibaado farada iyo cibaado sunnaabuu wada niyooday qaybta saddexaadna waxa weeyaan an yanwiya maca almafruudati fardan aakhar markaa hore saddex qaybood buu kala qaado ta u horraysa wuxuu niyooday shaygii faradka ahaa markaasu waxaan cibaado ahayn raaciyey ta labaadna faradiiyo wuxuu wada niyooday sunne tan saddexaadna waxa weeye laba farad buu wada niyooday laa yusiu dalika ilaa fi lxaji waalcumra ayuu leeyahay markaa sheekha ibrsub wuxuuna iyadana ku soo aroortay inuu mid qura un loo saamaxayo xajkii iyo cumradii un labadaa farad uu wada gudan karo qaala suyuudiyu raximahu llahu tacaala bal lahumaa nadiirun aakhar xajkii iyo cumradii qaar la mida baa jiro labadii farad wada asaxayaan wa huwa an yanwiya algusla waalwuduu'a macan fa inahumaa yaxsulaani cala alasax oo haddii dee uu baydho qofkii asqarkiina uu xasilo way hoos galeen nebiga lama sheegin intuu dee maydho inuu dib usii weysaystay waysadii sunnahaayda qosliga ka horrayn jirtay mooyaane waraabicuda qabso markaa iyadana an yanwiya maca nafli naflan aakhara laba sunne ayuu qofkii wada niyooday markana waa niyadii oo mar walba aan dhinac qura khaalis u ahayn wax wada jiraan falaa yaxsulaani buu isagana leeyahy inkastoo dee arrintaa ay muran geliyeen oo maala markii uu maydhashan maydhanayay jumcadii ayuu ku daray ciiddiina fa inamaa yaxsulaani baa la leeyahy ciid iyo kusuuf labadoodiiba waa xasilaya markaa masaa'ilkiibaa dee qaar ay khilaaf gelinaya khaamiskan dambe uu kuu sheegayaana an yawiya maca kayrilcibaadati shay-an aakhara macahaa kayruha وهما مختلفان في الحكم تلا نفدي سيبا وح... و... لما شيء هين عباده وحو يلي أنت علي حرام طلاقية ظهار بوة النيوذي isagaa la odhanayaa kala dooro markaa balalkaa intaa ku dhaaf niyadii shardigaasay lahayd ahaa ikhlaaska markaa waxa kaluu la wadaajiyey ayaa la eegayaa inaanu cibaado ahayn iyo inuu cibaado yahay siduu cibaadaya inuu sunno yahay iyo inuu farad yahay wastuniyat waxaa la soo reebay buu idhi halkaa hore ikhlaaskaa laga soo reebay ashyaau ka taxiyati oo maca kayrihaa ah tasixu fiiha niyatu asaxay واستثنيت مما لا يبطل التشريك أشياء كتحية تحية المسجد مما هو ليس مقصودا بذاته ومك تحية المسجد كي وحيابها كلا نسوت رنا هنا أرمي مستثنيات كقاعدة ظهر أي كتران مشرد جاه أي كهوس بحية ومستثنيات كي أي نقنية مركب بيت كان شرحي سوى هرم رأي أو ده وقالك هرك قصة على شرحي تحية المسجد إياه وحيابها كلا ينسوه ترين إنيبا وأصحيسا أما كتحية أو مع غيرها صلاة كلا لا تكذو أو تحية المسجد كي هي صلاة كلا قفك إسراعي وأولا صحيسا مركا أمركم مسجد كي سوق الله هدو صلاة طحا نيودو رقعتين كي ونبقى أمره والله هلا إذن مركا تحية دينا وحسلها صلاة مسجد السنة هنا وحسلها يا فالقاء أما الصبح يدي عذر دارك كجتك وقضينا أي نيودة لو رقعة الصبحة marka taxiyatu masjidkina waxaas fala yadurru tashriiku fiha ala ma taqaddama fi sharh albayt alladhi qabla hada wastathniyat ashyaa baa la soo reeray oo tashriig aan iyada laga soo reebayaan waxba yeelay ka taxiyati weey taxiyada ma qeyriha salaad kale la tukaday tasihu fiha niyatu niyadi waa saxad almabhath arabi' bu waqtu niyya fi waqti niyya goorta la niyoonayo markaa waxa uhi wawaqtuhaa goorta niyada la niyoodaa goorteedu waa fii qowli kulli qaadati dadka cilmiga hogaaninta kuwa dhammaantood qowlkooda marka la raaco muqaarinun liawali alcibaada cibaadada awalkeeda uunbuu la xidhiidhsan yahy oo goorta la niyoonayaa waxaaba cibaadadu qofku gudanayo bilowgeeda markuu taagan yahay ayuu niyoonaya niyada waqtigeeda waa halkaa alaslu ana waqta niyati awalu lcibaada أول العبادات ونحوها عبادوينك وحيابها كلا يقول الله مذا إن يذا أباها يقنا هو أول كذا ومركا ونحوها مقارن لأول عبادة ومقارن لنحوها أي لمثل العبادة عبادة وحيابها أنا هنا يقنا أباها نيو توحى لغا مارمان قفكا إنو نيو ده مركا أهو الرئيسة بلوغ الشيء إنو نيو ده واستثنيت منها صور surooyin baa laga soo reebay waa bayda ogow ka sawmi wadaalika ka sawmi ka sawmidaa markaa la socota xagga matniga ka sawmiba weeye wazakaati weeyaan fii maa dukira sida la sheegay markaynu eegno oo waxyaabaha niyadoodii awal alcibaada aan la shardiyayn waxaa ka mid a soomkii iyo zakadii oo markaa baydku wanaxwihaa wastuhniyat minhaa suwar kasawmi waazakaati fii maa qad dukir oo ka sawmidan uu ku sheegayaa waxa sadarka hore sadriga hore ku xiga min anna waqtaha ghayru awwal al-ibada wadaalika ka sawmi ka sawmida sala ku dhex jirto inuu iyadana weyneeyaaba oo niyadiisi waxa la horumarinayaa waqtigii oo la gaarin ila muraaqabadii baa adag habeenkii baa markaa laga dhigay oo jamcu niyati fi layl waa kidda xadiid shardi ka dhigay oo habeenkii qofku inuu niyadii tabiyid ku sameeyo oo licusri muraaqabatii buu kuleeyahay ayaa markaa xikmaduna ay noqonaysaa waktigiibaan dee dadkooda ilaalin karayn qofkii waxay kalifaysaa waag bilowga dee nahaarka inuu markaa la sugo sekadiina waa la mid fainahu fal asaxu fiiha jawaazu taqdiimi niyati cala adafci ila alfuqaraa oo mael marka uu dee dhiibayo waktiguu gudanayo cibaadadaa sekada waa waktigaa waxba qayd ma ah ee mar niyada wuu ka horraysiin karaa markaasuu dabeetana qof odhan karaa siiba adigu dadkaa wa min alkafaaraat oo iyadana mar unbuu niyoonayaa inuu kafaaro maalkaa u bixiyey dabeetana qof buu usii wakiilan karaa wa minha aljamc bayna niyatahu fi salaati aluula inaad labada salaadood jamcinayso goor baad niyootaa maxagga dambe mise dhexda mise bilowga ee waxaad niyoonaysaa labada salaadood bilowgooda markaas tii labaad iyo niyadii dawaaba loo dhexeeya واية مما قد ذكر أي ذكره العلماء وي ومن ذلك نية التمتع هي إيادنا اللمدة وقف كان مركو عمرة تقيه أه وحبا قيد ماهين ولا حريريه ولا صح أن وقتها ما لم يفرق من العمرة عمرة انت أنو كبحين بالتمتعين يوني وعود وقرنها هضبا لحريرين تيدا بكل اللفظ الأول إلى لحريريه إن كان ذكرها دوياي واجب ويهي قرنها على الجلي قولك آدو افتيما يا مغضهتين مرنو ونيدي waxaa laga maarmaana shaygan uu qofka niyoonaya hadii uu dikriye cibaado yahay intan uu qowlkii fulinayo waa inay niyadii mustamir tahay naxwu salaati weeye waaba sidii salaaddii oo kaleo dee markaanu xidhanayo ee allahu akbar uu leeyahy allahu markuu bilaabo waa inaanu qalbigiisu meel kale ukicina dee intuu allahu akbar leeyay niyadu waa inay soo jeedo dee intuu cibaadada bilaabayo xidhayo wa qarnuhaa ay niyatu bikulli lafdi alawal in kaana dikran an kaana buu yidhaha waa in kaana in kaana dikran weeye واجب بيتها يجب قرن النية بالأول إن كان الأول ذكرا ثم مثل لذلك بقوله نحو صلاة وذلك نحو صلاة فإنه يجب نيتها بأولها وهو التكبير ومعنى اقترانها معنى اقترانها بكل تكبير أن يوجد جميع النية المعتبرة عند كل حرف منه لكن المختار للبعض علماء قال كودو حلو دورتي وسيده لو دورتي waxa weeye yakfii istixdaarun curfan sida curfigaa waa inuu marka horun soo xaadiriyo niyadii oo awalka un maala allaahuma markuu bilaabaya u horeysan waa ina xaadirka qalbiga bani aadamku isgedgedel badan yahay waxba qeyd maahaday leeyihin qolyahaasi in lagu mustamir lagu dhigo laga dhigo hazaali iyo imaamu naawi iyo ciddii waafaqday baa siyaabaha leh buu kuleeyahay markay ka hadlayaan ilaa culimada shaaficiyada ajillada un bay soo qaadanaya had iyo jeere ونذير ذلك النية كناية الطلاق وطلاق وحو ليه إليه صريحة إيه إليه كناية مركا صريح وح عاددي ساينا وح نياه وباهن سنة قفك ومركا وفدي سفر أيها طول واد فرنت لأن يبا وما باهنا أطول طانها وعياري وتسد حليل لها ثلاثة جدهن جد وهاسلهن جد لكن كناية ده يركيني قبا إيه حرقة تكتفو صارني جانيغان وقوض وبنية كوى نوع عاسة كنايوين كلا يلعاضة وحلا يلعيه نية وباهين markaa niyadii isagana waxa laga maarmaana buu kuleeyahay isaga ilaa la weydiinaya la odhanaya maxaad uga jeeday ilaa waa kii nebiguba ninkii su-aalaya waxa uga jeeday ictibaarta niyada ka muuqanaysa halkaas markaa dee dalaaq baan uga jeeday waa in markaa mustamir ay tahay eraygan intuu odhanayo wa qarnuhaa niyadii oo lala xidhiidhiyo bikulli lafdi lawali awal alcibaada lafdigaa soconaya imanaya dhammaanteed in lala xidhiiriyaa in kaana dikran adduunya waajibun weeye cala aljari qowlka raajixa naxwu salaad salaadiiy wixii la mid ah iyo amhilada oo halkaa soo qaadan doono laakin ilmukhtaaru lilbacdi cinda bacdi alculamaa waxaa la doortay sida mukhtaarkii waxa uu yahay yakfii annahu yakfii istixdaaru curfan istixdaar curfiyahun waa in la helaa oo la odhan karo qofkani wuu niyooday way isku dhawaayeen oo bilowgii un waa inuu dhacaa lafdigaa bilowgiisii waa inay niyadu noqotaa xagga curfi ahaan marka la eego waa inaanay dee kala fogeyn niyadii iyo iyo goortii uu shayga niyooday markaa masaa'il farciya bay maanta isaga badnaa derisku bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahuma calaa nabiyina maxamedin alihi wasaxbi wasalam kadaka qarnihaa cala ataxqiiqi bilawali nisbiyi waalxaqiiqi وليس ذكرا يجب استصحابها إلى الفراق بل كفانصحابها أما محلها فقلب الناوي في كل موضع بلا مناوي فليس يكفي اللفظ في اللسان مع انتفائها من الجنان والقلب واللسان حيث اختلفا وليعتبر بالقلب من غير خفا وعد أيضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي واي هاي waxa aynu ku soo dhex jirnay niyadii qaacidadii u horeysay ee niyada ahayd markaa dee niyaduun ugu sii muhiimsanayd markaa waxa uu soo tilmaamay faradka inay tahay in awalkiisa la niyoodo culimada qaarkoodna ay lahaayeen waxba shardi maaha lafdigaa in lala xidhiidhiyo kadaalika sidoo kale waxaa ah qarnuhaa la xidhiidhinteeda cala ataxqiiq si dhabnimaa loola xidhiidhiyo bilawali nisbiyi waalxaqiiqi awalka nisbiga iyo awalka xaqiiqiga oo kadaa iyo kadaaka labadaba iska suuragal balse haddaynu kadaaka ku wadno inay kaafkaasi uu xagga raacsan yahay sidaa niyada loola xidhiidhinayay awalka lafdiga ugu horeeya cibaadada dhammaantii sida loola xidhiidhinayay sidoo kale si xaqiiqinimoa waa in loola xidhiidhiyaa awalkii nisbiga ahaa iyo awalkii xaqiiqiga ahaa oo waxa uu halkanna ku xusayaa cibaadadii waxaa laga yaabaa inay laba awal yeelato oo halka lala xidhiidhinayaa ay labadaba noqoto markaa misaalkeeda haddaynu ku soo dhowaano waxa u soo qaadanayaa tayamumkii oo kale oo tayamumkii waxa uu leeyahay awal waayo xaqiiqiya iyo awal nisbiya iyada oo markaa labadaasi ay kala yihiin markuu ciiddii soo naqlinaya hore iyo marka uu wejigii ku masaxayo markaa naqligaa hore waa naqli xaqiiqiya awalkaa hore kan labaada weji marintuna waa mid xaqiiqo ah sidoo kale weysadii marka adeegto bilowgan sunnayaashii la bilaabayo ee dee faraxalkii iyo sandaarsigii iyo istinshaaqii iyo waa awal xaqiiqiya marka aada faradka bilaabaysana waa awal nisbiya markaa la bilaabayo wejiga maydhistiisii maydhashadii oo kale kolka la eego waxa ay leedahay awal xaqiiqiya oo ah masel dee weysadii lasoo weysaysanayay sunnayaasha lasoo wadayay marka faradkii loo soo galo isaguna waa awal labaad haddaba niyadii shayga cibaadada ahee labadaa awal leh waxa laga maarmaana labadii awalba inaad la xidhiidhiso taasuu macanu noqonaya oo tayamumkii aada niyootaa kolkii hore aada soo naqlinaysay iyo markaad wejiga marinaysa labadaba taa weeye amtiladana waa kaa kuu sii sheegaya kolkaas inta ugu sii muhiimsani waa saddexdaa misaal ama afartaa misaal aynu sheegnay oo qaybta hore uu ku sheegaya intan kale waa waxyaabo ka yar baxaya ama uu ku leeyahay awjuhu daciifa ku jirta ama kadaa kaa hore sidaasuu ahaaday alamru kadaa ka qarnihaa xaaluu la mid yahay niyadii oo lala xidhiiriyo cala ataxqiiq si dhabnimo ah bilawali nisbiyi waalxaqiiqi oo kadaada xaggaa hore aada raaciso kuwa hore khilaafkaa bacdigu ay lahaayeen markaa waxa ay la mid tahay taa hore layidhi ha lala xidhiidhiyo iyadii oo mar kale lala xidhiidhiyo awalkii labadaa nooc ahaa si dhabnimo ana loola xidhiidhiyo meesha waxa aad ka faa'iidaysatay beydkan cibaadadu hadday laba awal leedahay midka hore un lagu dayn maayo eh labadaba waa lala xidhiidhinaya oo haddii labadaba ay farad yihiinna dawaaba lagama maarmaan haddii awalka hore uu sunno yahayna tawaabkiisiibaa xasilaya tawaabkiisiibaa sugnaanaya markaa walxaal laysa iyadoo aanu ahayn awalkan aynu ahaynaa dikran yajibu istisxaabuhaa ila alfiraaq marka aanu ahayn weeye bal kafaa waxa ku filan insixaabuhaa in niyadii laga tago ayaa ku filan marka dambe cibaadaadkii waxa ay tahay mid aqwaalu saaxiiba iyo daatu alafcaal taa hore waynu ka soo gudubnay laakiin cibaadaadka ficil ahaan lagu fulinayo waxaa laga maarmaanaya in niyadii awalka un laga dhigo laakiin shay wal oo arkaantii ka midaba in niyadii lagula yimaado ma aha oo tusaalaha sidaad arkaysa waxaa usoo qaadanayaa kaalwuduu'i wasalaa wakada alxaj falaa yaxtaaju ilaa ifraadi dawaaf marka afcaashii ficil walba in si gaara niyadii loola xidhiidhiyo iyada laga waxba loo shardiy maayo kaa u horreeyun baa lagu daynaya oo cibaadadii daatu lafcaal u saaxiib ahayd yaktafii binniyati fii awaliha awalkaas buu ka niyoonaya laakiin arkaantii kale u la imanaya ku qaybin maayo niyadii walaa yaxtaaju ilahaa fii kulli ficlin iktifaa'an biinsixaabiha calayha oo markii hore uu la yimid ayuunbuu kaga gudbayaa laakiin asraaddii dambe ama arkaantii ay cibaadadaasi lahayd iyada waxba maaha inuu niyadii la yimaado waana laga yaabaa inay mamnuucna mamnuucba noqoto meelaha qaarkood uma minhaa maa yamnacu fiihi dalik oo in niyadii ay soo noqnoqoto oo arkaantii ficliga ahayd ay kusoo noqnoqoto meelaha qaar bay mamnuuc noqonaysa meelaha qaarkoodna waxaa laga yaabaa inaanay mamnuuc noqone ay iska bannaan tahay niyadii in la soo celceliyo arkaantii ficilga ahayd ee cibaadadaa dhexdeed ahayd wa minhaa maa yushtaradu an laa yaqsuda hayra midda saddexaadna waxa weeyaan mid aan laga la shardiyayn mid la shardiyayo wax kale inaanu u qasdiyin ee cibaadada uunu u qasdiyo midda afraadna waxa weeye maa laa yushtarad mid aan niyadaba la shardiyin afartaasuu cibaadadii u qaybiyey oo masalan taa hore ee niyadii in la soo celceliya ay mamnuuca tahay waxaa ka mida buu ku uhi salaadii oo ma bannaano tafriiqu niyati calaa arkaaniha oo inaad markii horraysay un ku gaabiso wey laakiin markii faatixadii haddaad niyooto inaad salaaddii gelayso dabeetana rukuucdiina aad niyooto ictidaalkiina aad niyooto dee niyadaasoo kale dhex gelaysa salaaddii way kharibaysa waaya ka labaade ay iska bannaan tahay in niyadii lagu kala geeyo xubnahana waaba xajkii fayajuusu niyatu dawaaf wa niyatu sacyi wa niyatu lwuquuf bal huwa alakmal buud oo niyadii mid walba way la jaan qaadaysaa afcaashi way iska bannaan tahay taasina haalidkana waxaa ka mid ah alwudu'u waasalaatu waadawaafu wasacyi oo salaadii buu mar kale dhinac kale ka soo celiyey haalidkaasina waxau ahaa niyadii in cibaadada un loo qastose laakiin aan wax kale looga qastin oo masala hadduu tabarrud niyoodo weysadii dee shaygii uu sameeyey markaa looma xisaabinayo ama markii uu sujuudayo waxay ahayd inuu sujuud u niyoodo ee aanu wax kala niyoonin ayay ahayd moogta markaa isaga iyo sujuudu tilaawa kusii socday unbay la noqotay un ka dhig sujuuddii salaadaba taasoo kalena maya iyadana waa la diiday ama isagiioo rukuucsan buu argagaxay waxay ahayd ictidaalka ruknigaa la yidhaahdo dee inuu u noqdo si khiyaari ah markuu sida isagoo rukuucsan buu booday oo bahaliya waxbuu ka fasaxay oo kor buu u booday taa qudhigeedu ma noqonaysa bay leeyiin ictidaal looma arkayo ictidaal ma noqonaysa iyadana ama markii uu xoogaa yar sujuudsanaa bay qodaxi mudday dabeetana wuu ka soo toosay bayna sajdatayn looma arkayo waa inuu soo bilaabaa mar labaad weelahaasu dee ku mihaalinaya raabicaana waxaa ka mid ah raabicu waxa weeye qaybta aan cibaadooyinka niyaba loo shardiin buu ku leeyahay alwuquuf falasaxu annahu laa yaduru sarfuhu ilaa kayri falow mara bicarafaatin fii dalabi aabiqin aw daalatin walaa yadri annahaa carafaat saxa wuquufu oo inuu meeshii la marunbaa qayda buu ku leeyahay carafaat markaa afartaasuu ka dhigay halkaa hore uun markaa raaci waxa aad tidhaahdaa bilawali nisbiyi waa inuu si xaqiiqanimaa niyadii ula xidhiidhiyaa awalkii nisbigaa iyo awalkii xaqiiqadaha walaysa dikran iyadoo aanu ahayn markaa dikri awalkaa aynu soo haynin dikrigaasoo yajibu istisxaabuhaa ila alfiraaq inta laga baxayo ay tahay inuu la xidhiidhiyo niyada ila kaa waynu soo maraynin kanaynu soo sheegaynay kaana waa inaanu ahayn balka fansixaabuhaa laakiin waxaa ku filan intuu marka hore niyoodo un inuu ka gudbo halkaa waxa uu kaga baxay niyadii cibaadadaas la niyoonayey iyo niyadaas qaybaha ay leedahay haddii ay farad tahay iyo haddii tacyiin kale ay tahay intaba halkanna waxa uu ka hadlayaa mawxadkii shanaad ee niyadu ay lahayd waa fii maxali niya niyada meesheedu waa halkee amaa maxaluhaa fa qalbu naawi niyada meesheedu waa qalbiga fii kulli mawdic meel kasta oo cibaadaadka ka mida bilaa munaawin takhaaluf la-aan khilaaf la-aan ama bilaa manaawi khilaaf la-aanti falaysa haddaba yakfii falaysa sha'nu yakfi mid ku filaanayo ma ahaanin allafdu bilisaan jacrabkii laga dhawaaqo niyo noqon mayso maca intifaayaha min aljinaan iyadoo qalbiga aan waxba laga niyoon waalqalbu waalisaanu carabka iyo qalbiguna xaysu ikhtalafaa marka ay isweydaartaan ee carabkuna wax sheego qalbiguna wax sheego falyuctabar bilqalb min kayri khafaa ta qalbiga un hala raaco hala tixgeliyo iyadoo aanay waxba qarsoomayn niyada maxalkeedu dee sidaas kutubaha shaaficiyadaba ku aragtay ama safiinasalaadkuba uu ku dhigayey oo maxaluha alqalbu meesha laga niyoonayaa waa qalbiga fii kulli mawdic meel kasta cibaadaadka niyada u baahan dhammaantii khilaaf la-aantii buu ku yidhi haddaba haddii qofkii carabka inuu ka yidhaahdo oo dee iyaguwa talafuru bihaa sunna bay qabaan shaaficiyadu taasay la gooni yihiin inkastoo aynu soo xusna in atbaacda waaweyn iyo sheekhaba la tilmaamay inaanay qabin sidaa bacd alculamaa baa sidaa sheegada oo riwaayo sugan aanay kaga soo aroorin xaggooda haddaba hadduu carabkii uun ka yidhaahda iyadii oo qalbigii aan wax niyo aanu ka haynin siday ku suuroobaysaa dee isagoo fikir ayuu iska yidhi inuu waxaa qabanayo ama zako bixinayo ama salaad tukanayo ayuu carab ka yimi iyadoo u fikirayo ama meel kale ku maqan yahay marka lafdigaasi wax tixgelina male ila haddii aynu yidhi ras rasmi ahaan maxalkeeda waa halka waa qalbiga meeshii ay mar masderka u ahayd baan laga hayn kolkaa maca intifaa'iha min aljinaan arrinta kaleu ku xusuusinayaa waxa weeye haddii ay qalbigii iyo iskhilaafaan qalbigii iyo waxa iskhilaafay carabkiiyo carabkiina waxbuu sheegay qalbigiina waxbuu sheegay ka qalbigunbaa ka xaasila buguul iyadana dee tacriifkeeda hore aynu usoo sheegay inbicaahu lqalbi calaa naxwi maa yaraahu muwaafiqan muwaafiqan min jalbi nafcin aw dafci durin xaalan aw maalan taa haddaynu misaalkeeda soo qaadano masalan dee wuu dhaartay isagoon dhaarba u jeedin ma guntamayso kafaarana lagama doonayo dhaar ahaan ugamuu qastayn inuu dhaartay carabkunbaa dee uu sidan ka yidhi ninkaa isaga arrinkiisu waxau noqon doonaa inaan wax kafaara lagu yeelan ama wuxuu tilmaamay inuu duhur tukanayo salaaduna casar bay ahayd markaa qalbiga wuxuu ku haystaa inuu casar tukanayo afkana duhur buu ka sheegay kaa qalbiguunbaa soconaya oo isagoo duhur doonaya inuu tukado qalbigiina sidaa ku haya hadduu afku carab kaga dhaco carabka uu kaga dhaco salaadaa uu qalbiga ku qabsaday mid aan ahayn ta qalbiguunbaa tixgelin lab falyuctabar ilqalbu walxaasilu ana hunaa aslayn meeshan aynu waxaynu markaynu soo gebagabayna laba asal baa yaalla alawal annahu laa yakfi atalafudu bilisaani duuna alqalb waa mid ku dhawaaqaan qalbigu la socon tixgeli ma leh midda labaad annahu laa yushtaradu maca alqalbi atalafud talafudkaas waxba shardi maa ee dee qalbigubu iskaga qabsanaya cibaadadii saasaana ku socodsiinaya daliilna uma hayaan haddii talafudkaa la sheego oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii musiibu salaatihi markii uu la hadlaye uu lahaa salaada kolka ad isu taag waxa aad tidhaahdaa buu ihi fakabar fakabir markaad salaada isu taagto allahu akbar inaha kaloo dhan markaa waxa uu kasii hadlayaa tafriicaadka fiqiga fejkaa sagaal iyo konton safxadda ah wa ama alaslu athaani wa huwa anahu laa yushtaradu waa beydka bilowgiisa safxadda wa ama alaslu thaani dee asalka labaad oo ahaa inaan waxba aanay shardi ahayn in lagu dhawaaqaa ee niyada qalbiga uun ay ahayd maxalkeeda maca niyati lqalbi atalafudu fiih fa fiihi furuuc baa ku sugan kaiira minhaa kullu lcibaadaat qalbiguun bay ka soo furaysaa shardi maaha ku dhawaaqu wa minhaa idaa axyaa ardan biniyati jaclihaa masjidan fa inahaa tasiiru masjidan bimujaradi niya walaa yaxtaaju ilaa lafsin oo ninkan isaga ay masel dee dhul buu waqfay masjid in laga dhisu ugu talagalay qalbiguunbuu sidaa ka niyooday waxba qayd maaha inuu ku dhawaaqo ama rikoorhkaasuu masjidka inuu ku waqfo niyooday mana bedeli karee markaa uu niyooday ayo intaqala milkuhu ila allah ayuu u guuray inuu ka daba tagana ma aha mana bedeli karo ee masjidkii baa milkiyey markaas wa minhaa man xalafa laa yusallimu calaa zayd fasallama calaa qowmin huwa fiihim waistafnaahu biniya fainahu laa yaxnis taasina waa dee niyadii unbaa markaa arrinkii uu ku kooban yahi qoladaa inaanu salaami doonin ninka la yidhaahdo ninkan hebel la yidhahdo wuxuu ku dhaartay inaanu qolada halkaa fadhida salaamayn kuwii aan la salaamayn un dee ugu awilo ma inaanu zayd salaamayn laa yusallimu calaa zayd markaa qolo meel fadhidu kii ku jiro ayuu salaamay xagga qalbi ahaan buu dee kaga soo reebay kaasi inuu ka hadhsan yahay kolkii hore dee sidii uu isaguba siduu isaguba xusuu qalbiga ku xusay markaa kuma dembaabayo idan markaa qalbigii waxaad arkaysaa in niyadii hore iyo niyada dambe labaduba ay markaa ka wada shaqaynayaan una maxalkeediina halkaa u yahay waaya dee suwartaasuu kugu ayuu kugu misaalinayaa marka inkastoo haddana qaarkood ka soo reebaya wa minhaa man casama cala almacsiya walam yafcalhaa aw lam yatalafad bihaa laa ya'tam oo waa masaa'ilka laga soo reebaya masaa'il buu ka soo reebaya kolkaas waa sii eeg sadarka saddexaad ee safxadda u dambeeya oo masal inuu macsiyo sameeye ayuu go-aamiyey kumanu dhawaaqin manuu samaynin niyadaas iyadaa looma qabanayo nebigaa yidhi in allaha tajaawaza liummatii maa xadatat bihi anfusuhaa maa lam tatakalam aw tacmal bih marka halkaana wuxuu kusii yar kala farqinayaa sheekhaa subki kitaabkiisa xalabiyaad waxa uu ku sheegay buu leeyahay ilaa shan shay inay jiraan kaa haajis iyo khaair iyo xadiidu nafsi iyo casmi inahaasuu sii kala qaadaya marka intaas intaasunbuu kaga hadlaya labadaas saxadood oo m mawdican aad mooda inay xoogaa ka yar baxsan yihin almabxasu saadis fii shuruudi niya mabxadkii shanaad haddaynu soo dhaafnay kalixaadna waxa u guntan yahay shuruudii niyada mararka qaarkoodna shuruudda niyadu leedahay waynu soo xusnay laakiin isagu halkii uu ku xusaya waa halkan wa sharduha atamyiizu walislaamu waalcilmu bilmanwiyi yahmaamu intaasuu ka kala tuuray wa cudda ayda faqda maa yunaafi waniyat alqadci waniyat alqadci min almunaafi macnaha uu dhexriye shuruuda niyada waa shuruuduhaa weeye sharduhaa markuu kuleeyahy mufradun mudaafun limacrifatin yacumu waa meelahay odhan jireen saa manhaajkuba arkaanuhaa ruknuhaa arkaanuhaa isagoo ujeeda wey waxaa ugu horeeya shuruudii tamyiiz markaa cibaadadii kama asaxayso ilmo yar mid majnuunana kama asaxayso macnaa ilmo yaroo laa yumayis raaci laa tasixu cibaadatu sabiyin laa yumayizu ilamruu awlaadakum usalaata bisabci markan la leeyahy waktigu mumayisi majnuunna kama asaxayso inaha hadda uu ka soo reebreebay mooyaane misaalkii waa kaa shardiga labaad ma alislaamu wey laa tasixu cibaadatu alcibaada min alkaafir markiiba qiila buu kusoo gelinaya iyadoo la isku qabsado laakiin inta iswaafaqtay inuu misaal ahaan u wado markaa dabeedna waxa uu ihi labiyo lixdan safxadda boga qayb sadarka u horeeya wakharaja can daalika suwarun dhowr suuraa laga soo reebayaa kaafirka wixiisii la tixgelinaya niyadiisa alula alkitaabiyatu taxta almuslimi yasixu qasluhaa can alxayd liyaxila wadhaa ayuu yihi markaa oo dee haddii la baneeyey kuwii kitaabiyaadka ahaa in la guursado dee marka ay ka maydhanayso xaydkii ha asaxadhe qusligeedaas si ay xalaal ugu noqoto ninkii loo baneeyo muslimka ah bilaa khilaaf weeye buu kuleeyahy lidaruura wayushtaradu niyatuhaa buu kuyi wahaliu wathaalithatu idaa akhraja almurtadu zakaa fii xaali ridda tasixu wa tujziih oo murtadkaasi hadduu sakadii bixiyey intuu irtidaadka ku sugnaa dee kolka dambe ee uu soo islaamo sakadii hore sidaasay ku socotay baa la odhanayaa buuli waaya shardiga kalena waxa weeye walcilmu bilmanwiy shayga uu niyoonayo waa saddex iyo lixdan safxada shayga uu niyoonayona waa inuu og yahay oo haddii niyadii la shardiyey waxa uu niyoonayo waa inuu ka warhayaa sidaa awgeed fariidat alwudu aw isalaa haddii uu dee kaba war laayahay inay farad tahay niyadiisaasi ma asaxaysa bay leeyihin wakadaa low calima ana bacda asalaati fardun walam yaclam fardiyata alatii shurica fiiha iyana waa la mid amsilaka wayaalahaasuu ka dhigay marka hore u sii yar soco safxada barhtankeeda wa min furuuci haadihi shuruud shuruuddan waxaa ka farcamaya buu ku yihi maa low nataqa bikalimati alaaqi biluqatin laa yafhamuha haddii dee niyadii shardi laga dhigay lana yidhi waxa uu qofkani niyoonayo waa inuu cilmi u leeyahay haddii kaa shardi laga dhigay ninkan isaga ahi hadduu afadiisii kelimo ku yidhaahdo kelimadaasina waa kelimatu dalaaq mana garanaya macnaheeda dee ninkani soomaali buu ahaa aan luqada carabigana garanayna waxau yihi anti daaliqun wadaaddo ku sheekaynayuu maqlay markaa isaguna wuu yidhi uun ammaan baabuu haysa waqaala qasadtu bihaa macnaha bilcarabiya markii lasii weydiiyeyna dee carabi un baan ula jeeday buuri dalaaqaasi ma dhacayo maxaa yeelay macnaheedii baanu garanayn ونذير ذلك لو قال أنت طالق طلقة في طلقتين بو تفريعات كفقه قلال أنت طالق طلقة في طلقتين نبا طلقات بات فرنتها وفي طلق هل طلقة في طلقتين يبو مركي لو يدينا وحاول أردت معناه عند أهل الحساب dadka xisaabta yaqaanaa waxay ula jeedaan un bantee anna ula jeeda markaa hadduu xisaabta yaqaano dee mid laba lagu dhuftay soo baxay mid laba lagu dhuftayna dee waa laba un waqaca dalqataan wa in jahila fawaaxida fi lasax haddii dee aanu xisaab aqoonna dee niyadii iyo waxa iskhilaafay aqoon iyo cadamulcilmi baa kulmay markaa mid un baa laga soo qaaday amhilada kuwaasuu ka dhigay hadduu yidhaahdo waxaa la igu leeyahay calaya dirhamun fii cashara iyadana waa sidaas oo kaleo baabuliqraar bay mas'aladuna markaa keli tusaalayaal baynu shardigaana intaa ugu soo qaadan markaa beydkaasi isaga ah waxa uu noqonayaa wa sharطuha atamyiizu walislaamu waalcilmu bilmanwiyi yaa hamaamu yaa hamaamu oo usoo horeysa afar iyo lixdan safxadda ah sadar ka horeeya ku jirta yaa hamaam oo waa inagii hore usoo tilmaamay haddii ay dee sadarada kaa dhex galo waxaad ku xasilin karays adigoo isu ega rawiga darbiga iyo caruudadaada beydka akhirkiisa iyo shadriga hore akhirkiisa isu eega marka labada xarafe iswaafaqsan ayuu midibo qayb u dambeeya marka haddii halkaa hore ay u dambeysay walislaamu hadday u dambeysay halkan dambena iyo hamaamu ayaa u dambeynaya hamaamkuna waa asayid alcadiim kaiiru lhima buu kuleeyahy iska tamaamulbaydu shuruudii niyada ayuu weli wadaa waxau ihi wacudda aydan waxa aad tirisaa mar kale faqda maa yunaafi wax niyadaa ka hor yimaada in la waayana shardi ka dhig oo waa inaanu halkaa ahayn shardiga raabica weeyaane anlaa yaatiya bimunaafi wax niyadii ka hor imanayoo duqaynaya waa inaanu meesha joogin low irtada fii asnaa'i salaati aw isawmi aw ilxaji aw itayamumi batla maxaa yeelay munaafi baa ka hor yimid niyadaa cibaadadaa uu niyooday qaarkood waa ka soo reebayaa marka laakiin misaal ahaan kaasunbuu noqonaya marka intaa dambe khadka waaweyn uu ku dhigayna kalaamu suyuudi oo markaa uu ka soo naqilay alashbaah wanadaahir ayuunbuu noqonaya laakiin misaal ahaan kaasunbaa ugu soo horeeya waniyat lqadci min almunaafi haddaba munaafiyaadkiibuu tilmaamayaa marka oo niyada shardigeeda afraad waxa weeye wax duqeeyo ka hor yimaada oo cibaadadan burburiya inaanu meesha oolin munaafiyaadkiibuu tirinaya haddaba wa niyatulqadci cibaadada goynteedii oo qofkii uu niyoodaa min almunaafi buu ka mid hadduu wixii niyoodo cibaadada dhexdeedii uu haddana mar labaad niyoodo inuu iska gooyo de waa loo tixgelinaya oo way go-aysaa cibaadadaas wa fii daalika furuucun nawaa qaطca aliimaan walciyaadu billaah saara murtadan fi lxaal ilaa waa kan cibaadu ku dhex jiray dabeetana wuxuu niyooday inuu jaro halkaasuu kaga baxay nawaa qadca salaati bacda alfiraaqi lam tabtul bilijmaac tayle kuma dhex jira wuu dhameeyeybe uu ka baxaya waa kan ka tegeybe wakadaa saa'ir lcibaadaat oo cibaadada markuu ka baxo iyada dee ma go-ayso nawaa qadca salaati fii asnaa'ihaa baطlat bilaa khilaafin liannaha shabiihatun biliimaan marka cibaadooyinkiibaa dee qaarkood isagiiyo ku dhex jira oo ficilkeedii wada laga soo reebaya markaa masaa'ilkaa masalan waa kaa ku wada ee kuleh nawaa qadca sawm walictikaaf lam yabtulaa fi lasax oo masel dee maalinkii hadduu idhaha iska afura si aanu ficil ku fulinin ma go-ayo soom ictikaafkii masjidka siduu ugu jiray buu doonay inuu iska bax buu yidhi oo inuu baxu niyooday muu fulinin ma go-ayo maanaa mustasnayaad bay ka dhigan nawal akla aw iljimaaca fi sawmi lam yadura marka inahaa dambena wuxuunay ka mid yihiin masaa'ilkan unbay la sii socdaa wafaqd wafaqd lqudrati buuri wa min almunaafi waxaa ka mida faqd lqudra markaa halkaana beyd baa ka bilaabmaya lix iyo lixdan safxadda afarta sadana u dambeeya marka ad eegto qaala almu'alif buuri uma qaala almu'alifu wa minhu wa minhu riddatun wa faqdu lqudra aydan cala almanwiyi fafqah amra baytkaas saas u socdaa marka wa minhu riddatun ayuu sadar ayuu ku qoray qad yar yar oo ay ahayd dee inuu qad waaweyn ku qoro si ay u muuqato wa minhu riddatun wa faqdu lqudra aydan cala almanwiyi fasqa amra wa minhu munaafigii waxaa ka mida riddatun baa ka mida waqad sabaqa alkalaamu calayha waanu soo horumaro waa kaa inoo soo sheegay in cibaadadii marka riddadaa la dhex geliyo ay munaafi noqonayso faqdu lqudra isagii oon awoodiba karaynin de iyada qudheeda arrintaasina waa munaafi liniya wixii uu niyoodaysa laakiin ma awoodi karaba qudradeedii baanu hayninba markaa waa munaafiyaadkii niyaday ku jiraan waa shardigan afraad unba intan oo dham isa hoos baxaysa isagu iskiya dhex daadiye kanuu ka soo gaadiye ashbahwa nadaahir si wanaagsan buu udhigayaa markaa muuqato cinwaanu u samaynayaa kuwan cadamu lqudrati cala almanwiyi imaa caqlan wa imaa sharcan wa imaa caadatan isana isagoo caqli ahaan ku kari karayn waxaa ka mid a weysuu niyooday nawaa biwuduu'ihi an yusalliya salaatan wa an laa yusalliyahaa markuu weysaysanayey waxa uu niyooday inuu ku tukado inaanu ku tukan lam yasixa litanaaqudi ka labaadee sharcan cadamulqudra sharcan waxa weeyaan salaadbu wuxuu niyooday asalaata bimakaani najis iyadana ma ansaxaysa buuri ka saddexaad waa salaatu lciid wahuwa fii awali sana aw dawaaf oo caadatan bay taasina faqdu lqudra weeye oo markaa caadatana awalu sana kolka uu dee ciid u weysaysanayo isma qabanayso aydan noqoda markaa halkaa horey raacsanta cala almanwiyi aanu kari karaynin fafqah amrah arrinkiisa faham xukumkiisa xukumkaa lagu sheegay garo oo waxa uu kuuli riddadiibaa ka mida faqdu lqudrati baa ka mida aydan cala almanwiyiba aan la karayn ee fafqah amrahu waa xuruuftaa waaweyne dhexe safxaddaa sabiile wa minhu faqdu ljasmi wataradudi laakin hunaa mustahnayaatu nuriidu wa minhu waxaa ka mida munaafiyaadkii faqdu ljasmi wataradud faqdu ljasmi isaga oo aan waxba go-aana meeshii la waayo wax go-aana wataradud ku noqnoqosho waa faqdu ljasmigii wa minhu taradud munaafiyaadkii waxaa ka mid ah isagii oo cibaadada dhexdeedii taradud la yimaada oo wa fiihi furuuc buu ku yihi maala waxa uu ku taraduday hal yaqdacu salaata aw laa hal yaqdacu salaata aw laa ma iska daysaa ma sii wadaa ma goysaa sidaasuu leeyahy markaa munaafi liniyaa soo galo way ka buraysa ama callaqa ibdaalihaa calaa shayn badalad taradudkii u nooc ka mida wey inahaasuu markaa ka soo reebay halkaa dambe uu kusii sheegayo laakiin hunaa mustahnayaatun ba ahaaday buuhi nuuriduhaa aanu soo aroorinayno oo asalkan isaga ah laga soo reebayo oo macnaha waxa ay ka dhigan tahay dee haddii aynu nidhi niyadii waxyaabaha gooya waxaa ka mid a munaafiyaadka munaafiyaadkiina waxaa ka mid a taradud iyo cadamuljasm uu qofkii dee cibaadadii uu ku taradudayo ma daysaa ma wadaa masaa'il baa laga soo reebaya oo iyadoo taradud iyo tacliiqba ay jiraan ay iska asaxayso wamin min dalika tacliiqu maa ida ishtabaha calayhi maaun wa maau wardi laa yajtahidu bal yatawada'u bikullin mara wayuktafaru taradudu fi niyat lidaruura biyahani waa cadaro halkan ay yaallaan oo maaun wardi baa la idhaahdaa biyo kale oo saafiina halkan ay yaallaan markaa ninkii isaga aha inuu mid un qabsado u idhaahdo kanun iskaga weysayso ma aha waxa weeye inuu kana mar daro kana mar sidaa uu dee suuradaa uu kuu sawirayo uu ku tilmaamayo inuu u weysaysto wey karfatan min haada wa karfatan min haada wayaqsilu shiqay wajhi wayanwi xiinaidin uma yackisu lma'kuuda walmaqsuula caleyh labadiiba uu ka darsanaya kana uu isticmaalaya kana uu isticmaalaya dee nijaasta ma markaa taasi waxa ay ahayd mustahnayaadkii qaybtii taradudka ayay ahayd tacliiqiina isaguna waa sidoo kale masalan waxa uu yihi bian yaquula muriidu alixraam in kaana zaydun muxriman faqad axramtu buu leeyahy in kaana zaydun muxriman faqad axramtu waa tacliiqii moogta in kaana zaydun محرما فقد أحرمت فإن كان زيد محرما انعقد إحرامه وإلا فلا واسفاس وقال إسلام وكو يلاها تعليق لسان صلاة ديو كلينا صفحة سقاليو لحدا وفي الصلاة سكة في قصر إمامه نمت كان يقول قصرنا ينكي لا تشتكي مرقاتها حولين قصرة قصر وإلا أتممت فطال قاصرا قصرا جزم به الأصحاب واي المبحث السابع في أمور متفرقة قاعدة ننسوها هني وحايا القاعدة ليلة الأمور بمقاصدها marka mabxadkan u dambeeya waa arrimo kala tagsan oo markaa ay mabaaxiftii aynu niyada soo tilmaamaynay qaybteedii ahayd alqawaacid الsuqra fi hadihi alqaacidati اlkubraa qawaaciddii hoos soo hoos gelaysa ayaa markaa halkana uu ku sheegaya waاkhtalafuu waxay isku khilaafeen hal hiya ruknun aw tucaddu sharda niyadiima waxaa la odhanayaa waa rukni mise waa shardi wamaa qudima ka la horumariyey labada eray ayaa fa huwa almuctamada oo waa si aynu soo tilmaamayni khilaafka fuqahada ay niyada isku khilaafeen oo waxaa la odhanayaa waa rukni mise waa shardi waxa aad tidhaahdaa labadooda waxa kulmin doona uun waa waajib dheh waa waajib laakiin waxaa la rajaxay buu leeyahay sheekh oo adigu taasi waa ta ay madaahibta isugu imanayaana fii hada almadhab marka la eegayo istilaaxiisa waa rukni baa la odhanaya oo labada lafti kaa muqadamkaadaa muctamada waaya sababtuna waxa ay tahy waa ka halkaa kaaga sii sheegaye shardi iyo rukni waxay ku kala duwan yihiin waxa uu dhacaa shardigu khaarij alcibaada waa waxyaabaha cibaadada dee furaha u ah waa masala dee shuruudii salaada waxaa kamid ah qofkii inuu daahir yahay qibladii qaabilo waktigii galo cawradii uu asturo intuba way ka horeeyaan salaadii arkaantiisa laakiin waa maxay dee waa xubnihii ay ka koobnayd cibaadadu masalan dee waxay usoo horreysay niyadii oo jus ka mid ah iyo takbiiratulexraamkii iyo isku mac ahaa marka arkaantii waa tiirarkii cibaadada shuruuddiina dibadday ka tahay sidaa awgeed dee marka la eego ruknigaa ay tahay awgeed waa rukni baa la odhanaya